الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم ay haadaa kani baabu maa kii baabkiisa weeye jaa'a ku soo arooray fi ruqaa tufka wax la ysku tufo iyo watamaaimi ay wa fi tamaa'imi iyo qardhaasaha waxaa ku soo arooray buu baab u yahay ay min annahyi wamaa warada can isalafi fii dalik oo ah reebista barhkii la yska reebay iyo salafka waxaa ka soo arooray aathaara ee baabkan ay ka yidhaahdeen wa bayaani aljaa'isi minha waalmamnuuc waxaa kaluu baab u yahay arrimaha kuwa bannaan iyo kuwa aan bannaanayn in la kala caddeeyo baabkani baabkii sideedaad weeye waxaana runtii madkhal iyo gogoldhig u ah arrimihii shalay aynu soo sheegnay ee asbaabta ku saabsanaa oo asbaabtu qaybaha ay u qaybsantay iyo wixii markaa la isticmaalayo bannaan qudhooda sida loo isticmaalayo iyo waynu soo marray baaraka allahu fiikum marka waxa aynu arkaynaa lbs اxalqaةi wاlkhayط wanaxwihimaa in rafcu اlbalaa iyo dafcihi loo xidho sheekhu uu jasmiyo wuxuuhi min ashirki shirkigay ka mid tahay buu yihi laakiin aruqaa iyo atamaaim ma jasminoo mu odhan in la isticmaalaa shirkiga ayay ka mid tahay waayo tan tafsiil baa ku jira gaar ahaan aruqa oo tufka ah tafsiil baa ku jira markaa sheekhu wuxuu sameeyey sida imaamu lbukhaari marar badan uu saxiixiisa sameeyo oo ah inuu waxa weeyaan markaa idlaaqo oo xukumka shayga aanu jasmin waayo tafaasiil iyo in la kala dhigdhiga ayuu u baahan yahay aruqaana waa jamcu ruqya ruqyaduna sheekha ayaa markaa inoo fasiri doona waa alqira'atu cala almariid qofka xanuunsanaya waxaan lagu akhriyaa ruqyo la yidhaahdaa atamaaimna waa jamcu tamiima iyaduna waana waxyaabahan markaa la sudho iyada oo waxtar laga doonayo weeye waaya قال المؤلف رحمه الله في الصحيح صحيixa waxa ku sugan في الصحيiحi wuxuu ujeedaa hadda ay في الصحيiحayn cibaarada noocaasna kitaabka way ku soo noqnoqotaa mararka qaar sidaynu soo marayba في الصحيiح wuxuu isticmaalaa xadiid bukhaariga un ku yaal mararka qaar mid muslimka un ku yaal mararka qaar mid bukhaari iyo muslimba ku yaal marka istilaax go-an oo gaara ma laha laakiin fi saxiix hadduu idhaahdo ama bukhaariga iyo muslimkuu xadiidku ku wada yaalla ama midkood buu ku yaallaa un bay noqonaysa can abi bashiirin alansaariy saxaabigii la odhan jiray abi bashiir alansaari waxaa laga wariyey radia allahu canhu eh ahlulcilmiga qaarkoodna waxay ku sheegeen magaciisa in la odhan jiray qays ibnu cubayd bay ku sheegeen ahlulcilmiga qaarkood kastoon la isku waafaqsanayn radia allahu canhu anahu kaana wuxuu ahaa maca rasuulilaahi rasuulka ilaahay la jirkiisa ayuu ahaa fii bacdi asfaarihi safaradiisii barh ka mid ah safaradii rasuulku uu geli jiray oo fara badnaan jiray qaar ka midaan la socday buu yidhi wa arsala rasuulku wuxuu diray calayhi asalaatu wasalaam rasuulan ergi buu diray ergi ergey ayuu diray markaa rasuulan waa facuul oo bimacnaa mufcal ah rasuulan ay mursalan mid la dira ayuu diray weeye macnuhu kaa uu dirayna ahlulcilmiga qaarkood waxay ku tilmaamayaan inuu ahaa zayd ibnu xaarisa radia allahu canhu ardaa muxuu ku diray allaa yabqayanna inaanu ku hadhin fii raqabati baciirin tulud ama neefgeela qoortii qilaadatun mareegi inaanay ku hadhin qoor xidh qoor xidhkaasoo min watarin xadhi qaansa ka samaysan aw qilaadatun ama qoor xidhba wuxuu doonaha ka samaysnaadee ilaa quicat in la jaro maahaane yacnii waa inaan waxa weeye lagu reebin wax qoor xidha neefgeela qoorti oo laga jaro neef kasta oo geela ama tulud ah oo xadhigaasi uu qoorta kaga xidhan yahay waxaa halkaa laga qaadanayaa faarsala rasuulan qofka madaxda ahi inuu diro dad wixii man munkarahee uu ogyahay markaa zuuliyo oo meesha ka saara oo muhiimadda iyo shaqada caynkaasa isaga naa'ib kaga noqda waayo dadka madaxda ah waxaa saaran dadka inay ilaaliyaan adduunyadooda oo naftooda iyo maalkooda iyo wixii la mida ay u ilaaliyaan waxaa kaloo saaran inay ilaaliyaan dadka diintooda labada waajibna waxa sii weyn inay dadka diintooda ilaaliyaan marka waxaa waajib ku ah wixii munkaraad ahee jira haddii iyagu ay dee sidiisa u zuulin karaan oy gacanta ula tegi karaanna wanaagsan haddii kalena inay u sameeyaan dad iyo hay-ado iyo ummad munkarka noocaasa meesha ka saarta oo la dagaalanta sidaa rasuulkuba sameynaya calayhi asalaatu wasalaam markaa qilaadatun min watarin qilaada waa qoor xidha ama mareegta waxaynu nidhaahno waa xadhigun qoorta lagu xidho watarkuna waa xadhiga qaansada weeye waa xadhiga qaansada marka waxaa la yidhi arrintani waxay ahayd jaahiliyadii hore arrimaha ay aaminsanaan jireen oo xadhiga qaansadu markuu baaliyoobe uu gaboobo intay ka furaan oy mid cusub ku xidhaan ayaa xadhiggaa baaliyoobay geela ay qoorta kaga xidhi jireen waxaanay markaa aaminsanaayeen xadhiggaasi inuu balaayo xijaab yahay oo isha iyo cawrida neefkaa lagu xidhay uu ka difaacayuu ka ilaalinaya qasdiga noocaasa ayay ugu xidhi jireen fa abطalahu اlislaam markii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam uu yimid dabeeta arrinkaa uu baatilgareeyo meesha uu ka saaray waa kaa diray dad dadka dhex maro oo neef alla neefkii waxaasi uu ku xidhan yahay ka jara waxaa kaloo laga qaadanayaa isaalat lmunkar weliba saynu hore usoo sheegnay munkarku markuu yahay munkar ictiqaadka taabanaya ayuu sii dhib badan yahay xadiidku halka uu ka waafaqsan yahay baabkani waxa weeye waxaan qoorta loogu xidhay xoolaha rasuulku wuxuu faray in la zuuliyo oo la jaro taasi waxay inoo sheegaysaa inuu yahay arrin muxaramah oo munkar ah waxyaabaha xoolaha lagu xidhi jirayna waxay ka mid tahay jinsu tamaa'im waxyaabaha la yska laalaadiyo waxa weeyaan dheef iyo waxtar laga doonaayo ayay ka mid tahay qaala almualifu raximah اllah wacan ibni mascuudi radia allahu canhu qaala wuxuu yihi صaxaabigaasi samictu waxaan maqlay rasuula allah رسولك إلهي بان مقلي صلى الله عليه وسلم يقول حال كونه قائلا حال ليه إن الرقى تففك يوتما إما قرناسها يوتولتا مديددها شرك شرك وي رواه أحمد وأبو داود وحوريي إمام أحمد ayaa wariyey wakadaalika abu daawuudna uu wariyey kayrkoodna uu wariyey ka hada alxadiid ugu yaraan sanadkiisu waa xasan weeyi ahlucilmiga qaarkood saxiix bay idhaahaan qaarkood saxiixu ligayrihi adigu sida saxiixa ah xadiidkani wuu sugan yahay oo ugu yaraan waa xasan alcalaamatu alalbaniyuna raximah ullah saxiixada iyo meelo kaleba uu kaga hadlaayo uu ku saxiixiyaa duruq baanu leeyahay xadiidkanna wuxuu lahaa sabaabulwuruud buu lahaabaa ahlulcilmigu idhaahdeen oo wuu soo rarayaa fatxulmajiidkuba waxaa la yidhi saxaabigan ibn mascuud ayaa wuxuu arkay haweenaydiisii oo zaynaba la odhan jiray athaqafiya oo dun yar xidhan deetana wuxuu ku yihi waxani waa maxay kolkaasay tidhi sida riwaayaadka qaar sheegayaan waa dun yaroo wax laygu akhriyey kolkaasuu ka jaray gam le waataynu soo marray waa inkaaru munkari bil iyadii weliba waa inkaar ictiqaadi ah waxaan le waa munkar ictiqaadi ah kolkaasuu dabadeetana yidhi antum aala cabdillaahi la akhniyaau can ishirk reer cabdilaahi oo shirkiga waa ka kaaftoonsantihiin oo waxa weeye shirki uma baahnidin iska dhaafoo iska ilaaliya bay ka dhigan tahay markaasuu dabadeetana sheegay inuu maqlay rasuulka ole calayhi salaatu wasalaam ina aruqa watamaa'ima watiwalata shirkun waay waxaa haddaba xadiidkani ahlulcilmigu markay sharaxayeen qaarkood ay yidhaahdeen ashaa ku jirta aruqa iyo atamaa'im iyo atiwala waa ashii jinsiyada ahayd oo markaa cumuum baa meesha ku jira wax allo waxa tufafka la idhaa iyo wax alla waxa tamaa'imta la idhaa iyo tiwalada intuba waa shirki intuba waa shirki cumuumka noocaasaana lagu wadayaa ilaa maa khasasahu daliil wixii daliiluu ka soo reebo mooyaane saasaa lagu wadayaa oo arrimaha la sheegay intii daliil loo hela inay bannaan tahay uunbaa laga soo reebayaa laga khasisaya wax alla wixii kale waxaa la odhanayaa asalku waa inaanay markaa bannaanayn ee maxaad ku bannaysata waayo alaslu baqaau lcaami calaa cumuumihi xataa yarida almukhasis qaacidada usuuligii waxay tahay caamka caamnimadiisaa loo daynayaa iyo inuu macnaha guud faa'iideynayo ilaa uu yimaado daliilha yani khasisayo wax ka soo reebaya haddii la eego arrimahan saddexda ana aruqaa waxaa soo aroortay adilo wax ka khasisaysa sida sheekhuba inoo keeni doono oo tufka iska mubaaxa ah ee shuruudda aynu arki doono leh een shirkiga ahayn yacni waxa weeyaan waa iska jaa-is xadiiska saxiixa muslimka ku yaalla waa kii rasuulku walahaa calayhi salaatu wasalaam acriduu calaya riqaakum laa ba'sa biruqa maa lam takun shirka laa ba'sa biruqa tufafka dhibaata kuma sugna maa lam takun shirkan intaanay shirki noqon marka ruqyada shirkiga ah ee la diidayaa waa taasi shirkiga ah bay noqonaysa wixii laakiin iska mubaax ah een shirki ku jirini daliilkaa soo reebay atamaa'im haddii la eego qardhaasaana daliilku waxba kamuu soo reebinoo ma bannaana atiwalatana iyaduna waa saas oo kale tafsiirkooda waynu ar- arki doonaa ee waa shirki oo daliilku waxba kama soo reebin waay waxaa kaloo ahlulcilmiga qaar ay u sharaxeen oo iyaduna markaa eh, iska waadixa ood moodo sidaa hore inay kaba sii daqiiqsan tahay ashaa ku jirta aruqa iyo atamaa'im waa ashii cahdiyad ahayd ee macnihii la gelin jiray shay la isla garanayo machuudah oo la yaqaano marka macnuhu wuxuu noqonayaa in aruqa tufafkii la ysla yaqaano ee jaahiliyadu ay samayn jirtay ee shirkigu ku jiray ya maaha tuf oo dhan marka horeba lagama hadlo ee tufafkii la ysla yaqaano ee shirkigu ku jiri jiray iyo wa tamaa'im qarnaasihii iyagana la ysla yaqaano ee shirkiga ahaa ee waxaan qur-aan ahayn la xidhan jiray iyo wa tiwalata tiwaladii shirku weeyi marka markaana ashii baa laga dhigay cahdiyo oo wax la ysla garanayo waa ruqyadii markaa la ysla yaqaanay jaahiliyada iyo tamaamimtii jaahiliyada ayay noqonaysa tiwaladana iyada waxbaba sidaasay dee markaa caam ku tahayba iyadu alla wax laga soo reebayba ma jiro sidaa marka la idhaahdo aruqa noocan bannaan marka horeba kelmaddaa may soo hoos gelin ee waxa marka horeba xadiidku sheegaya waa kuwii aan bannaanayn atamaa'imna waxaa ka baxaya wixii maaragtay qur-aan uu ku qoran yahay oo la isku khilaafay majaais baa mise waa muxaram oo lafdigan kuwaasi ma soo hoos gelin marka horeba oo kuwii shirkiga ahaa baa loo jeeda atiwalana iyadu sidaasay markaa loo daynayaa ay tahay haddaba xadiidkani walaalayaal wuu ku cad yahay ee tufafka aan jaa-iska ahayn iyo tiwalada iyo tamaa'imtaasi inay shirki yihiin wuu ku cad yahay shirkigaana ee tafsiilkii aynu soo sheegnay ayaa ku jira binisbati liruqa watamaa'im tiwalada waxaa loo yaqaanaa iyadu waa nooc sixirka ka mid ahoo waa shirki weeyi saynu arki doonno waa darbun min asixri waa nooc sixirka ka mida weeyi qaala almualifu raximah llah atamaa'imu atamaa'imu tamaa'imtu shay-un shay weeye yucallaqu cala alawlaadi caruurta lagu xidhi jiray min alcayni isha darteed loogu xidhi jiray markaa inta badan caruurtaa loo xidhaa haddii xoolaha loo xidha ama dadka waaweynna waa la xukunuun atamaa'imna waa jamco waa jamcu tamiima weeye marka waxyaabaha la yska laalaadiyay ahayd waxaana ahlulcilmigu idhaahdeen marka la eegaayo tamaa'imta xukunkeeda waa jinsi tamaa'imtii oo wax kastoo la yska laalaadiyo qasdiyada noocaasa la ysaga laalaadiyaa soo gelaya oo tusaale ahaan xadiidkii aynu soo maray man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka waxaanaynu inagu qardhaasta u naqaano ama saan ha laga sameeyo ama warqad ha lagu ha ahaato ama xataa ha ahaato xadhkaha xoolaha lagu xidhaayo ama waxyaabaha kale la yska laalaadiyo ha noqoto dhammaan waa jinsu tamaa'im bay soo gelayaan mana bannaana wuxuu ihi sheekhu laakiin ha yeeshee idaa kaana almucallaqu waxaan la yska lulayaa hadduu yahay ee la xidhanayaa min alqur'aani qur-aan hadduu yahay oo tusaale ahaan qur-aan inta warqad lagu qoro oo la duuduubo qofkii loo xidho ama ilmi yaraha loo xidho ama shay kale lagu qoro loo xidho hee farakhasa way ruqseeyeenoo way baneeyeen fiihi dhexdiisa bacdu salafi salafka qaarkood baa ruqseeyey oo yidhi waa wax jaa-isa wa bacduhum salafka qaarkoodna lam yurakhis fiihi ma banaynin oo ma ruksaynin wayajcaluhu waxaanay ka yeelayaan bacdigaasi eh, xataa haddii qardhaastii qur-aan ku qoran yahay min almanhiyi canhu waxa la ysu diiday bay ku darayaan oo ay maaragtay ku tirinayaan minhum waxaa ka mida selafkan aan banaynina ibnu mascuudin radia allahu canhu cabdillahi bni mascuud baa ka mid ah waaya markaa ee tamaa-imtu marka aanay qur-aan ahayn ee wax kale ku qoran yahay sida tusaale ahaan magacyaan la fahmayn baa ku qoran ama xarxariiqyaa ku qoran mararka qaar baa waa la tijaabiyo haddii la furo qardhaasaha ah xarxariiqun baad ugu tegaysa wax sidan loo xariiqo sidan loo xariiqo waa maxay dee xarxariiqa ama waxaan laba fahmayn baa loogu tegaya ama sawiraad ugu tegaysa waxyaaba lagu soo sawiray wadna iyo waxyaaba noocaas qardhaasta haddii aanu qur-aan ku qorayn ahlulcilmigu way isla ogol yihiin inaanay bannaanayn oo hayru jaa-is ay tahay waayo dee xadiid baa ku soo arooray aynu soo maray oo sugan xadiidkii cuqba ibnu caamir man tacallaqa tamiimatan faqad ashraka ama isagu ha xidho ama ilmihiisa ha u xidho jidhkiisa halkuu doona ha ku xidho qoortu shardi maaha duu xataa xoolaa u xidho dadka qaar baa xoolaa u xidha yani waxa weeye waa hayru jaa-is xadiidkii rasuulkaa yaalla marka adigu halkeed ka keenaysaa wax kuu banaynaya annagoo beri masaladaa dadka u sheegayna ayaa nin odayahoo imika uu dhintay allah u naxariistee ayaa soo booday oo kolkaasuu nagu qabsaday oo raggii inta badan dhigi jiray bahasha ahaa kolkaasuu yihi waxa weeye war ka daaya dadka waxaanaa u sheegaysaan qardhaasu waa xalaalo waa la dhigaya adee dadkaanu kaa wacdin oo u kaadi adigu calaa kulli xaal xoogay uu nagu yar buuqay su-aal baan deetana weydiiye waxaan ku ihi waxaa laga yaabaa ilaa konton sano in ka badan inaad dadka qardhaasta u dhigayso rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaynu haynaa xadiidta sugan isagoo qardhaastaa diidaya oo shirki ku sheegaya bal adigu daliilkaad ku banaysay kontonkaa sana aad dadka ugu dhigaysay keen oo halkan soo dhig badka soo dhig dabadeetana adigu wax daliila ma keenin waxyaabo kale uu ka sheekeeye wuxuu hi inku ma garanaysaan ciddii ugu horreysay loo dhigay ya ciddii ugu horreysay loo dhigay ha iska sii joogtee haday doonto laba kun oo sanaba ha jirte waxaan ma bannaanta mise ma bannaanaa laga hadlayaa inay bannaan tahay daliil keenso inaanay bannaanayn baan anugu kuu sheego daliilkina waa kaas bes daliilkaasina waa ka lagu kala baxay marka taas waa taa laakiin haddii qur-aan lagu qoro ka waran qur-aan baa tusaale ahaan lagu qoray faatixada ama qulaacuudiyada ama aayatulkursida kolkaasaa dabadeetana waxa weeyaan la xidhay oo qofkii loo xidhay ta noocaasa ka warran taasuu sheekhu ishaarayaa uu yidhi haddii qur-aan ku qoran yahay salafku way isku khilaafeen buu yidhi oo qaarkoodna way banneeyeenoo waxay dhahen mar haddii meesha qur-aanun uu ku qoran yahay dhib ma laha salafka qaarkoodna waxay idhaahdeen maya waxa weeye ma bannaana ma garata salafka laga wariyey inay bannaan tahay waxaa ka mid ah cabdillaahi bnu camr bn alcaas radia allaahu canhuma waaye markaa laakiin kamay asixin kamay asixinoo sanadkiisa waxaa ku jira moxamed ibnu isxaaq wadaadkii la odhan jiray moxamed ibnu isxaaqna wuxuu ahaa mudallis waqad cancana ka wixii uu maqalka caddeeyey mooyaane wixii uu cancaneeyey daciif buu noqonayaa shawaahid kalena looma helin oo xoojinaysa markaa kama asixin caan bay tahay oo had iyo jeer meelaha aada baa lagu arkaa kutubta fiqiga iyo maaragtay laakiin kama asixin wakadaalika wax tusinaya inay arrintaasi bannaan tahay caaishana waa laga wariyey radia allaahu canhu radia allaahu canha xaakim iyobaa wariyey weliba caaisha way ka asaxday oo sanad saxiixa lagaga wariyey laakiin kuma cadda inay bannaynayso qardhaas qur-aan ku yaalla in la xidho inay bannaynaysaa kuma cadda oo sariix kuma aha oo waxay tidhi uun atamiimatu maa culliqat qabla albalaa laa bacdah hadal saas oo kalea bay cabirtay umi lmu'miniina radia allahu canha tamiimadu waa wixii la xidho dhibaatadu intaanay iman yaa ee dabadii waxa la xidhan maaha dabadii marka inay leedahay waxa weeyaan marka dhibaatada ay timaaddo waa la xidhan karaa eeg warqad ama wax qur-aan lagu qoray iyo inay tamiimada u fasirayso ila de tamiimadan axaadiista ku soo aroortay waxa weeye macnaheedu waa kaa dee labadaba waa suuragal marka caaisha hadalkaasi wuu ka sugan yahy laakiin sariix kuma aha inay bannaynayso in arrinka noocaasa la xidho sidaa awgeed baa waxay ahlulcilmiga baaxisiinta yidhaahdeen lama hayo wax saxaabada ka mid ah oo ay ka sugan tahay qardhaas qur-aan lagu qoro in la xidhaa ay ka sugan tahay lama hayo soo maqlibaysaan rasuulka iskabadda calayhi salaatu wasalaam xataa saxaabada lama hayo kuwaa laga wariyeyna qaarna kuma cadda oo sariix kuma aha qaarna heh macnii kamay asixin ahlulcilmiga saxaabada ka dambeeyey marka laga yimaado qaar yidhi way jiraan mar haddii qur-aan un uu yahay waxba dhib ma laha oo qur-aankii isku daweeyaa layna yidhi dee siyaabaha la isugu daweynayun baanay ka mid tahay cilmiga qaar yidhi baa jira in badan oo culimada sidaa qaba ka midina waxay leeyihiin warqad ama shay qur-aan ku qoran yahay waxaa la xidhan karaa iyadoo la isku daweynaayo marka dhibaatadu ay timaado dabadeed xanuunkii ama dhibaatada ay timaado dabadeed unbaa maaragta noocaa loo isticmaali karaa laakiin qablahu maya badidoodu saasay leeyihiin ahlulcilmiga qaarkoodna waxay idhaahdeen maya laa yajuus xataa hadduu qur-aan ku qoran yahay ma bannaana waxaana ka mid ah cabdillahi bn mascuud radia allahu canhu ardaah ya waxaanay madhabkiisa ka qaateen sida aynu soo maray duntaa waa kaa ka jaray xaaskiisii ficilkiisay ka qaateen marka adigu sanadka dacf baa ku sugan laakiin duruq badan ayaa lagaga wariyo way ka soo aroortay xudayfe qudhiisa waa loo nisbeeyey waa inagii soo maray inuu nin dun ka jaray min alxumaa xumo daraaddeed u xidhay oo aynu nidhi markaa laba sanad oo isyar xoojinayuu leeyo xasanu likayrihi way iska noqon karaa aharkaas waxaa kaloo aynu soo marray cali bnu abi aalib qudhiisa inay ka asaxday inuu nin kale dun ka jaray isagana ibnu cabaas qudhiisa waa laga wariyey laakiin wax sanada lama helin adigu calaa kulli xaal way ka soo way ka sugan tahay salafka qaarkood ibnu mascuud iyo kayrkiiba waay waxay idhaahdeen xataa qur-aan haddii lagu qoro laa yajuus ma bannaana madhabkaasina sida saxiixa ah waa madhabka raajixa ah xataa qardhaasaha qur-aanku ku qoran yahay inaan waxa weeyaan macnii aanay bannaanayn hada huwa صaxiix waayo kow waa licumuumi nahyi adilada rasuulku uu kaga warramay calayhi الsalaatu wasalaam qardhaasaah da xadiidkan hadda aynu marayna ibnu mascuud ina aruqa wاtamaa'ima watiwalata shirkum iyo xadiidkii hore aynu soo maray man tacalaqa tamiimata faqad ashrak iyo wixii la mida yani lama kala saarsaarin qardhaasihii iyo waxyaabaha la xidhanayo ee xukum caamun baa la wada siiyey oo waxa weeye inay shirki tahay baa adiladu ay sheegtay marka caamkana dee daliil la-aan la iskama khasisi karo alaslu baqaau lcaami calaa cumuumi waa ta labaade waa sadun lidariica oo waddadii qaladku uu ka iman lahaa ama xumayd na waa la xidhayaa waayo haddii la idhaah kuwa qur-aanku ku qoran yahay baa la furayaa ama la ysku xidhi karaa kuwii kale in la xidho ee la ysku waafaqsanaa inaanay bannaanayna in la xidho ayaa imanaysa soo ma aragtid qofkii inkiri lahaa ama jari lahaana waxa weeye waxay taasi ku noqonaysaa caqabad oo inuu idhaahdo horta waa intaasoo markuu qardhaasarku halkuu gam ka siin lahaa ama uu ka inkiri lahaa dee wuu ka joogsanaya ugu yaraan wuu iska hubinaya wuxuu odhanaya waa intaasay tahay qur-aana iska daa horta ama iska hubi taasina markaa isaalat lmunkar kii loo baahnaa bay ku noqonaysaa caqabad waay waa ta kale ee qur-aankan inta warqadda lagu qoray ama qardhaasta lagu qoray la xidhay qudhiisa imtihaan iyo bahdilaad baa ugu sugan qur-aanka looma soo dejinin markaa inta meelaha lagu qorqoro la xidho ee lagu camal falaa loo soo dejiyey oo waxa weeye lagu dhaqmo marka la ysku daweynayana la ysku akhriyo saynu arki doono marka waxaa dhici karta qofkii xidhnaa dee inuu markaa waxa weeyaan qur-aankii oo maaragtay isagoo qur-aankii xidhan usuuligii galo oo qur-aankii xidhan u istijoodo soo qur-aankii xidhan uu maaragtay waxa weeye wax iska xanta hadduu doono ilmo yar hadduu yahay inuu dee waxaa laga yaabaa markaa ku taleejiyo ama uu nijaaseeyo qur-aankii isagoo xidhan neef xoolaa haddii loo xidho inuu dhiriqda iyo meelaha dee la dhex qaado oo meelaha aan qur-aanka ku fiicnayn uu la maro calaa kulli xaal qur-aanka qudhiisiina imtihaan iyo bahdilaad baa ugu sugan wax kastoo taa keenayaana inuu muxaram yahay ayaynu naqaanaa waa ta kale eh haddii la idhaahdo qur-aankii ha la xidho sunnadii ruqyada ahayd ee ahayd in qur-aankii la ysku akriyo sunnadaasay meesha ka saaraysa oo qofkiiba wuxuu leeyahay ayatulkursidii aan isku akriyi lahaa maxaan dee iskaga akriyayba intaan qoray baan halkan sunna eh sabao tan koorta iyo ahayay sudanba maxaa iga maqanba ya markaa shay aan mashruuc ahayn baa meesha ka saaraya shaygii mashruuc ahaa tan noocaasina waxa weeye ma banaana waxaa intaa lagu sii darayaa saxaabadiina kamay asixin oo qaar laga wariyeyna waa inaga nidhi markaa kamay sugnaan madhabka caaisho kalena kuma cadda waa ta kale eh haddii wax mashruuc ah oo saxa ay noqon lahayd rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu fasixilaa sida tufkaba uu fasaxay ma fahanteen sida tufkaba wuu fasaxay wahe ayuu u fasixi lahaa mar haddii rasuulku aan u fasixin saxaabadiina aanay ka sugnayn dhibaatooyinkaa kalena ay yeelanayso in la yska daayo weeye oo laga fogaado ahlucilmiga mucaasiriinta ahina dhammaantood saasay rajaxaan sida culimadan markaa kitaabu tawxiidka sharaxday oo kale ee dhammaantood sidaasay rajaxaan hadda sheekhu halkan wuxuu leeyahay ibnu cuthaymiin oo kale inaanay bannaanayn buu rajaxaya laakiin qowli mufiidka waxaa ku qoran inuu ka tawaqufayo wuxuu odhanaya anigu waan ka tawaqufaya in la yska daayaa fiican buu odhanaya laakiin in la idhaho waa xaaraan yani halkaa waan ka tawaqufayaa buu odhanaya fataawihiisa caqiidadana in laga hubiyo u baahanta waaya taasina taa weeye markaa qardhaasina halkaa iska dhig noocnaba ma bannaana laata qur-aanka walaata kale waxaan intaa kusii darayaa weliba dadkan yidhaahda waxbaanu dabiibaynaa shayaadiinta iyo jinka la shaqaystaa qaarkood baa waxa weeye xeeladeeya oo waxaa la helay qaar ku odhanaya dadkii xanuunsanayey ee qardhaas qur-aan ku yaallo soo dhigo wadaadadaa ka soo qoro markuu qofkii soo qortana odhanayo haddaba dhiigga iyo waxyaabaha dhex geli ma fahante dhiiggaa nijaasta ah dhex geli waxa weeye arrinka noocaasina waa mid aada khatartiisa u leh oo halisa dadkaasina dad maaragtay ahlu baatila weeye oo dad maaragtay lagu kalsoonaan kara ma aha qaala almualifu raximah llahu waruqaa ruqyooyinkuna hiya alatii taweeye tusamaa lagu magacaabo alcazaa'im baa la idhaahdaa yani cinda alcawaam waxa ay u yaqaanaan alcazaa'im bay u yaqaanaan alcazaa'imna markaa waa qiraa'aadka iyo akhrisiyaday uga jeedaan waana jamcu caziima muraadka looga jeedaana waxa weeyaanuun alqiraa'atu cala almariid waa qofkii xanuunsanayey wixii lagu akhriyaya weeye wakhasa minhu daliilu wakhasa wuxuu kasoo khaas yeelay oo uu kasoo reebay minhu ruqyooyinkii a daliilu daliilku maa khalaa wixii ka marhnaada min ashirki shirki wixii ka marhnaada ayuu ka soo khaas yeelay waayo rasuulku wuxuu yihi laa ba'sa biruqa maa lam takun shirka markaa ruqyooyinkii mashruuca ahaa ee rasuulka ka sugnaaday calayhi salaatu wasalaam iyo wixii kale mubaaxa ee aan wax qaladi ku jirin baa maaragtay la ysku akhri karaya waqad rakhasa wuu baneeyey fiihi dhexdiisa rasuulullahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama min alcayni waalxumati min alcayni isha in la yskaga akhriyo ama cawrida iyo walxumati qaniyada labadaa xanuunna kuma gaar aha tufka saxda ahi xanuunada kalena waa la yskaga akhriyi karaa sida sixirka iyo dee dhammaan xanuunada kale oo labadan midnaba waxaan ahayn baa rasuulku tufka iskaga akhriyi jiray laakiin labadan xanuun uu kusii fiican yahay saynu horeba usoo mara ee halkaa kolkaa waxaa laga qaadanayaa waxaa loo yaqaano alruqa ama ruqyadu waxaa ka mida qeyb jaa-isa iyo qeyb khayru jaa-isa qeybta aan bannaanayn waa ta shirkigu ku jiro sida tusaale ahaan qofkii waxaa lagu tufayaa waxyaabo ilaahay kayrkii lagu magan gelayo jin ama makhluuq baa la magan gelayaa saa qofkii lagu tufayaa ama ilaahay kayrkiibaa waxa weeye la gurmad iyo gargaar la weydiisanaya loo yeedhanaya saa qofkii lagu tufayaa waa shirki ama magaca shaydaan baa lagu tufayaa waa shirki ama qofkii wuxuu aaminsan yahi bahay tufku inuu sidiisa wuxu bogsiiyo waa shirki xaaladaha noocaas oo dhan iyo wixii lamida shirki bay noqonaysaa jaa-isna waxay noqonaysaa marka shuruudda ahlulcilmigu ay tilmaameen laga helo saddexda shardiya haddii laga helo ay jaa-iska tahay ee fatxumajiidku ka soo raraayo suyuudi waa hadalkii alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga uu ku sheegi jiraye shuruuddaasaa loo shardiyayaa saddex shardi marka la helo waa jaa-is shardiga koobaad waa ka aynu tilmaanayoo waa inuu qofku aaminsan yahay inay sabab un tahay oo sideeda aanay waxu raadaynayn oo sideeda aanay waxu bogsiinahayn qofku wuu inuu aaminsan yahay ruqyadani waa sababun ka qofku markaa uu tacalluqa ku tacalluqayo ama qalbiga uu ku qabanayo sababnimo un waa inuu ugu tacalluqo laakiin ilaahay uu tala saartay jalla wacala u ogaado ka wax bogsiin karaa xaqiiqahaan inuu ilaahay yahay sabab shaygan ka ka dhigay inuu ilaahay yahay jalla wacala waay waa inaanu markaa sideeda u cuskan ee sababnimo uuna u ictimaado qodobka labaadna wuxuu yahay waa in waxaa la ysku akhriyayaa uu yahay wax macnihiisa la fahmayo ya oo mafhuumul macnaha ah halkaa kolkaa waxaa laga qaadanayaa waxaan macnihiisa la fahmahayn waxalla wuxuu yahay oo tusaale ahaan macnaba lahayn ama macnale laakiin macnihiisa aan la garanayn la iskuma akhriyi karo sida arbaabu uruqa suufiya dadka qaarkood ay ku akhriyaan oo kale markaa qofkii qur-aanka kugu akhriyaya waxaanad macnihiisa fahmayn hadduu kugu akhriyo kugu bilaabo waxaad tiraa ukaadi waxaad akhriyaysaa waaxay yaa joog iga joojidhi waxaa dhici kartaa magacyadii shayaadiintii ay wada shaqaysan jireen inuu kugu dul xaadiriyo oo uu kugu dufo qodobka kalena wuxuu yahay waxaa la ysku akhriyayaa waa inuu yahay maaragtay qur-aanka iyo magacyada ilaahay iyo sifaadkiisa iyo ducooyinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray kadalika wixii kale sharciga aan khilaafahayna waxa weeye waa la ysku tufi karaa markaa shuruudda noocaasa haddii la helo mid waxay noqonaysaa jaa-isa haddii shuruuddaa la waayo la wada waayo ama mid ka mida la waayona khayru jaa-is bay noqonaysaa mid aan bannaanayn ayay noqonaysaa waay tufkina kaa weeye waxaa kaleynu halkaa baraarujinaynaa ruqyada sharciga ahi waa laba shay oo wada socda in wax la ysku akriyo ducooyinkaas iyo qur-aankaa iyo in la ysku akriyo ise markaa tufna la raaciyo tututututu canuuf yaroo latiifana la raaciyo ma fahamta tuf yaroo markaa latiifa la raaciyo ya soo ma aragtid marka waa sabab sharciga wey waxaa markaa taasi aynoo tilmaamaysaa dadka qaar aayadaha ay duubeen baa jiro aayaatu ruqya ay ku sheegaan soo maha dee cajaladaha iyo markaa meelaha cilaajadiiyo ka buuxda haddii kolkaa qofku uu aayaadkaa soo duubto ujeeddadiinusana ay tahay intuu aayaadkaa qaybo inuu dabeetana isagu isku tufo ama dadka uu ku tufo dhib ma leh haddii laakiin sida cilaajadii iyo meelahaasi ay sameeyaan ama in badan la sameeyo waxa weeyaan uu aayaadkii soo duubto oo inta la siraado halkaa la dhigo oo ruqyo loola jeedo ruqyo loola jeedo dee iska qur-aan ahaan loo dhagaysanayo dhib ma lehe laakiin haddii ruqyo loola jeedo rikoorhkaana ay ka baxaysa ama cajaladdaa sax noqon mayso waayo qur-aan ha la akhriyaya laakiin maxaa meesha ka maqan ya tufkii ama anafadkii baa meesha ka maqan tahay soo maha ruqyada sharciga ahina waxa weeye waa in qur-aankii ama adkaartiina qofka lagu akriyo nafadkaana la raaciyo weeye marka labadii arrin mid baa maqan sidaa awgeed sax noqon mayso waxaa kaloon sax noqon ahayn iyaduna qur-aankii inta wax lagu qorqoro in meelaha gidaarada xafiisyada iyo guryaha iyo meelaha laga laalaadiyo qolka hurdada iyo warqad ama maaragtay wax yaroo qurux badan inta qur-aankii lagu soo qoro ama aayatul kursidii lagu qoro ama yaasiinka ama qur-aankii wax ka mid a in meelaha laga laalaadiyo ta noocaasina sax maaha waayo qur-aankii wuxuu u baahan yahy inaad akhrisato ama aada ku tukato ama aada barato dee ama aada isku akrido ama aada qofkii ku akrido laakiin halkaasaan ka laalaadinayaa intaasoo keliyaan dabeetana waxa weeye intaa ya intaasoo keli ah ayaa maaragtay aan wax ka khayr ku rajaynaya ama intaasoo keliyaan waxtar ku doonaya may sax maha taas musxaf baa guriga ii yaalla kitaab qur-aan ah halkaa yaalla jin kaga badbaadi maysid xanuuna kaga badbaadi maysid tufna kuu noqon mayso ma garata qur-aan baa halkaa suran may sidaa awgeed ba ahlucilmigu qur-aanka in gidaarada iyo meelaha la suro gaar ahaan haddii tacliin aan looga qastahayn ee iska tabarukuun iyo waxyaabo kale looga jeedo ay ahlulcilmigu diidaan qaala wuxuu uhi watiwalatu tiwaladuna shay-un shay weeye shaygaasoo yasnacuunahu ay samayn jireen jaahiliyadii hore wayazcumuuna ay sheegan jireen annahu isagu yuxabibu inuu jeclaysiiyo almar'a haweenayda ilaa zawjihaa ninkeeda warajula ninkana uu jeclaysiiyey ilaa imra'atihi haweenaydiisa oo waxaynu madiidada odhan jiray waana darbun min asixri waa nooc sixirka ka mid ah waxaa loo yaqaanaa asarfu walcadfu unbay ka mid tahay marka mana bannaana waayo ilaahay jalla wacalaa waxaanu sabab ka dhigin oon daliil ahayn ayaa laga dhigayaa sabab iyo wax maaragtay manfaco iyo waxtar lagu soo jiito ama dhibaato lagu difaaco waaya markaa sida uu jeclaysiinayaa waxa weeye marka ninkii lagu akhriyo tusaale ahaan noocan sixirka ka mid ah haweenaydii buu ka daba dhacaya qof dee iska falan oo kale u noqonaya haweenaydu iska daba socdo iyada mooye indho kaleba aan lahayn qaar ba hadday baxdo la baxayo hadday suuqa tagto uu daba socdaayo hadday safarto uu iska raacaya hadday guriga joogto gurigaba ka bixi maayo muxuu shaqo tegaya xataayo qofba saa ay u qabataba inta badan markaa ragga ayay ku sameeyaan waay dumarka qudhoodana saas oo kale imaka qudheeda waa la sameeyaabaa laygu yidhi oo beri dhexdii ahayd waxaa lai sheegay xaafad hargeysa ka mida inay ka dhacdaye madiida wax la yidhaahdaa berigii hore jiri jiray dhexdeenna oo la sameyn jiray oo nin baa tusaale ahaan wuxuu doonayaa inan inuu guursado markaasay iska diideysaa oy la garan waayeysaa markaasuu mid wadaad sheeganaya u tegaya wadaadkiibaa ushiisa wuxuu u akhriyay isu odhanaya ku dhufo intaad is eg taagto wuu ku dhufanayaa dee way iska daba dhaqaaqaysaa ma garata waa qof dee raad qaadan oo itixaamo weeye way iska dhaqaaq daba dhaqaaqaysaa waxaa laga yaabaa beri dambe uun inay caadi noqoto iyadoo dee la reereeyey oo maaragtay reer kala joogta oo nin u xaas ahuun inay is ogaato ay baraarugto waagii hore aada bay u dhici jirta weliba odayaasha habluhu diidaan ba arrinkaa xeelad ka dhigan jiray beri dhexdii ahaydna magaalada qudheeda inay ka dhacdaa la ii sheegay oo mid timaweyn inanuu saa ku sameeyey waadan timaweynta had iyo jeer shirkiyaadka iyo khuraafada iyo waxyaabahaasi loogu hagaagay iyagu markaa haya waayahay marka calaa kulli xaal waa nooc sixirka ka mida laa yajuusu qaala almualifu raximah llah wacan cabdillaahi bni cukaymin marfuucan cabdillaahi bni cukaym waxaa laga wariyey marfuucan xaalow rasuulka uu kor yeelay man tacalaqa qofka iska laalaadiya shay-an wuxuun iska laalaadiya waxyaabahaasi ka mida la yska lulo isagoo markaa waxtar ka doonaaya wakiila ilayhi waa loo tala saartaa isagaa lagu halleeyaa rawaahu axmedu watirmidiyu imaamu axmed iyo tirmidi baa wariyey hada alxadiid dacfi baa ku sugan oo moxamed ibnu cabdiraxmaan ibni abi layla baa sanadkiisa ku sugan waana daciif waaye sidaasoo kale walaalkii oo uu ka warinayaana cabdillaahi bnu cukaym lama kulmin cabdillaahi bnu cukaymna rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waxba kama maqal sidaa awgeed mursal buu noqonaya marka adigu waxay u badan tahay xadiidkan inuu daciif yahay laakiin imaamkii weynaaye alimaamu اlalbaniyu raximah اllah maaragtay duruq buu isku xoojiyey dabadeetana wuxu uhi waa xasan xasanahu اlalbaniy alimaamu اlalbani wuu taxsiini marka waa qaabilu litaxsiin macnaha uu sheegayaana waa saxoo qofkii ilaahay jala wacalaa kayrkii u baydha ee iska lula ee qalbigiisa ku xidha ee dhib waxa weeyaan inuu ka qaadayo ama dheef siinayo waxtar ka rajeeya ama balaayo xijaab inuu yahay markaa ka aamina waxaasaa lagu hallaynayaa ilaahayna jala wacalaa u gargaari maayo waayo dadka ahlu shirkiga ilaahay jala wacalaa uma nusreeyo uma umana gargaaro walaa tajcal maca allahi ilaahan aakhara fataqcuda madmuuman makhduula qofka mushrikaahi waa mid makhduulahoo la hoojiyo ilaahay jala wacala aan u gargaarayn una nusraynahayn weeyi guul darrana wuu dhex yaallaa arkaana mar haddii la yidhi qofka shay iska laalaadiya ama iska lula isagaa lagu hallaynayaa dee qofka makhluuq lagu halleeyey aan waxba u tari karin waa mid halaagsamay oo khasaare weeyi taasina waxay tusinaysaa waxaan bannaanayn inuu la yimi oo uu ku dhacay sidaa awgeed baa waxaa waajiba qofku inuu rabbigii cuskado ilaahay ku tala tala saarto ilaahay maaragtay ku kalsoonaado ilaahay jala wacalaa ka waxtarka iyo dheefaha keena inuu yahay uu markaa aamino dhibaata hadday timaado ilaahay inuu qaadi karo uu awoodo uu maaragtay aamino xataa wixii sababa sababnimo uun waa inuu ka aamino aanu dhaafin qaala almualifu warawaa axmedu imaamu axmed wuxuu ka wariyey can ruwayficin ruwayfic saxaabigii la odhan jiray qaala annahu qaala inuu yidhi qaala lii rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu igu yidhi sala allahu calayhi wasalama yaa ruwayficu ruwayficow lacala alxayaata waxaad mudan tahay noloshu satatuulu bika inay kugu dheeraato muddo aada sii jirto waay inaad muddo sii jirto ayaad mudan tahay waakhbir innaasa dadka uga waran anna man caqada qofka gungunta lixyatahu garhkiisa aw taqallada ama xidhaa wataran xadhi qaanso aw istanjaa ama ku istinjooda birajiici daabbatin saalo xoolaad aw cadmin ama laf ku istijooda aina moxameda nebi moxamed bari-un minhu beri buu ka yahay calayhi asalaatu wasalaam sidaa dadka u sheeg baa rasuulku faray xadiidkana waa xadiid saxiixa weeye oo duruqna le markaa isxoojinaysaa waa xadiid saxiixa shaki ma laha ruwayfici saxaabigaa la odhan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay in maaragtay laga yaabo inuu in badan sii noolaado sidii baanay u dhacday oo muddo dheer buu sii noolaa oo ilaa dhowr iyo kontonkii hijiriga ayuu ku dhintay waddanka masar la ydhaha meel ka mida isagoo amiirka ah muddo dheer buu markaa dib u sii noolaa rasuulka dabadii calayhi salaatu wasalaam waxaana rasuulku markaa u xambaariyey mas-uuliyadda ah addacwa ila allah waxyaabaha munkaraadka inuu dadka uga digo oo uu u sheego oo akhbir innaasa dadka uga wara mas-uuliya mas-uuliyaddaasina mid saxaabigan oo keliya saaran ma aha bal waa mas-uuliyad saaran cid kasta oo wax garanaysa inay dadka shirkiyaadka iyo munkaraadka ay yaqaanaan uga digaan ayaa saaran kadalika khayrka iyo wanaagga ay garanayaanna ay ugu yeedhaan marka khaas kumay ahayn arrintani ruwayfic oo keliya arrimaha haddaba xadiidka la sheegay man caqada lixyatahu ama watar xidha xadhiqaanso ama saalo ama laf ku istijooda fa ina muxamadan barii'un minhu baa rasuulku uhi calayhi salaatu wasalam axmed beri buu ka yihi mar haddii la yidhi nebi maxamed baa beri kaa taasi waxay keensanaysaa in arrintaasi ay tahay muxaram wa min kabaa'iri dunuuba waa min kabaa'iri dunuub weeye waayo mar haddii la yidhaha ilaahay baa beri ka ama rasuulkiisaa beri ka ah waa dembi weyn ugu yaraan waxaasi qofka garhkiisa guguntaa waxaa la yidhi jaahiliyadii horaa samayn jirtay sababtay u samayn jireenna dhowr arrin midkood bay ahlulcilmigu ku sharaxaan waxaa la yidhi garhkooday gungunti jireen iyagoo markaa isweynaysiinaya oo isqarmuuneynaya oo isu tusinaya dadka inay libaaxye yihiin gaar ahaan waqtiyada dagaalka oo kale oo uu tilmaamayo cidda ka soo horjeeda haddii aanu ka hor baydhin in dee markaa waxa weeye la cidaamkiisa la ruugi doono oo kale marka adigu iftikhaar iyo isla weyni iyo wax lamida dartii way u gunti jireen baa la yidhi waa la diiday kolkaa iyadoo iyaga la si aan la isugu shabihin waxaa kaloo la yidhi maya eh waxay u gungunti jireen si isha ay markaa uga badbaadaan oo aan loo ilayn barhkay gunguntayaan oo markaa waxay aaminsaneen inay tahay ishu kaga baydhayso waxaa kaloo ahlucilmiga qaarkood ay tilmaamaan maya ee gunguntista garhka la gunguntayaa waa in markaa la daweeyo waxyaaba la marmariyo gareemo iyo dawooyin iyo waxyaabo markaa garhkii la fangalayo oo dabadeetana uu duuduumayo oo idinka arkay oo dadka qaar baa madaxa iyo wax mariya deetana timuhu saasay u gunguntamaa soo maha waxaa looga jeedaa waa inta wax la mariyo garhkii timihii garhka deetana ay saa isu duuduubaan ta noocaasana markaa waxaa loo diidaya waa ficlu alinaad markaa dhadiga iyo dumarada iyo waxyaabahaas waa waxay samayn jireen weeye adigu calaa kulli xaal culimada qaarkood waxaa loo jeedaa bay idhahdaan salaada dhexdeeda inuu qofku garhkiisa gugunto oo dee salaadii inuu kaga mashquulay noqonaysaa uu ku ciyaaro si kastaba ha ahaatee garhkii in la gugunto waa la diiday waliba waa min kabaa'ir dunuub aw taqallada wataran ama xadhig qaanso qoorta ku xidha shaahidka halkan xadiidku halka uu baabka ka quseeyaana waa bartaa weeyi oo qofkii xadhig qaanso xidha isagu xidha ama ilmihiisa u xidha ama xoolihiisa u xidha inta badanna xoolahay u xidhi jireen saynu soo marraye waa qof dembi weyn sameeyo nebi maxamed beri ka noqday calayhi salaatu wasalaam in lagu istijoodo saalada iyo lafahana waxaa loo diiday xadiid kale ayaa sheegaysa oo saalada xooluhuna jinka markaa muslimiinta ah xoolahooday daaq iyo baad u noqonaysa ilaahay baad uga dhigayaa xoolahoodaa cunaya waxa weeye lafahan hilibka inagu aynu ka marinana ilaahay baa jala wacalaa iyaga u saaraya hilib markaa hilib bay ka cunayaan weeyi soma aragtid markaynu lafaha inagu hilibka ka marino iyagaa ilaahay jala wacalaa uu hilib u saaraya ka inaan lagaga istijoonin oo dee aan laga nijaasaynin ayaa kolkaa layna faray mana bannaana in markaa lagu istijoodaa tacliilka noocaasana xadiid kalea sheegaysa qaala wuxuu uhi wacan saciid bni jubayri radia allahu canhu qaala annahu qaala wuxuu ihi taabicigaasi horena waynu usoo maray waa raggii waaweynaa ee cabdillaahi bnu cabaas wax ka bartay wuxuu ihi man qataca qofka ka jara tamiimatan qardhaas min insaanin qof insaana qofka ka jaraa kaana wuxuu noqonay u ahaanaya oo markaa xagga ajarka uu helayaa ka cidli raqabatin ama ka cadli raqabatin ay ka ictaaqi raqabatin ka cadli ictaaqi raqaba sidii mid qoor xoreeyey ajarkeed iyo hawaabkeeda oo kale ayuu helayaa qofkaa qof qardhaas ka jara rawaahu wakiic wakiic baa wariyey ya waa wakiic ibnu ljaraax ibnu wakiic alkuufi imaamkii weynaa weeye kitaabkiisa uu wax ku wariyaana waa mafquud bay ahlucilmigu yidhaahdaan hadda oo lama hayo laakiin aharkan waxaa wariyey oo kale ibnu abi shayba sanadkiisana leyih ibnu abi sulaym wadaadkii la odhan jiray baa ku sugan oo daciif aha sidaa awgeed sanadkiisu ma asixin marka la eego sanadka ibnu abi shayba kaa wakiic isagu waa mafquuda wallaahu aclam wax sheegay maynaan arag waxaan u jeedaa uun qofka qof qardhaas ka jaraa wuxuu la ajar noqonaya qof qoor xoreeyey waayo qofkan qardhaasta qofka ka gooya waxaad moodaa shirkigii shirkigiibuu dee ka badbaadiyey uu ku naar tegi lahaa soo maaha shirkigiibuu hee ayuu ka sabato saaray u ka khalisay sida kan xoreeyeyba addoonnimadii qof bini aadam iyo addoon ay u ahayd ee uu lahaa uu uga sabato saaray marka laajar buu noqonayaa buu leeyahy waxaana muuqata wallahu aclam inay tahay min baabi alqiyaas uun oo arrinkan min qibali lijtihaad uu ka yidhi taabicigani haddii uu sugan yahayba qaala wuxuu uhi walahu ay waliwakiicin waxaa kaloo wakiic u sugnaado wakiicu wariye can ibraahiima ibraahim wuxuu ka wari waa ibraahim ibnu yaziid annakhaci taabicigii caanka ahaa weeye isagu markaa cabdillaahi bn mascuud kama warin waxba kama maqan laakiin ardaydiisii hiqaadda ahayd buu wax ka qaatay sidaa awgeed baa waxa uu ibnu mascuud u tiiriyaa waa wax sugan waayo cidda u dhaxaysa waasidada ahi waa cid la garanayo hiqa ah walahu ay waliwakiicin can ibraahiima can ibraahim bnu yaziid annakhaci wuxuu ka wariyey qaala annahu qaala inuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen ardaydii cabdillaahi bnu mascuud yakrahuuna kuwa karaahsada atamaa'ima qardhaasaha kullahaa dhammaanteed min alqur'aani ta qur-aanka ah iyo wakayri lqur'aani ta aan qur-aanka ahaynba way karaahsan jireen waayahay marka ciddan uu ujeedaa sida sheekhuba uu sheegi doono waa ardaydii cabdillahi bn mascuud buu ujeedaa iyaga ayuu leeyahay qardhaasaa way wada karaahsan jireen arrinkaasina dee waa madhabkii sheekhooda oo cabdillahi bin mascuud ahaa uu qabay oo qardhaasaha waxa weeyaan inuu wada diiday ama uu waa inagii soo maray had iyo jeerna markuu sheegaya ardayda bin mascuud ayuu ibraahim bnu yaziid annakhaci sidan isticmaala saasay karaahsan jireen saasay odhan jireen saasay samayn jireen karaahadana hadda waxaa looga jeedaa waa karaahatu taxriim waa alkaraahatu cinda salaf marka la eego salafka agtooda waxay ahayd karaahatu taxriim bay ahayd sida alcalaamatu bnu lqayimba uu ku sheegay kitaabkiisa qiimaha badan ee iclaamu lmuwaqiciinka la idhaah qaala fiihi masaa'il masaa'il baa ku sugan aluulaa tafsiiru ruqaa watamaa'im labadaa tafsiirkooda weeyi waynu soo maray athaaniya tafsiiru tiwalati tiwalada waa tafsiirkeeda athaalita anna haadihi halaatha saddexdani kullahaa dhammaanteed min ashirki shirkigay ka mid tahay min hayri istinaa'in ay fiihi iyadoon waxba laga soo reebin wuxuu u jeedaa un sidaa xadiidku u camimay laakiin in wax laga soo reebaayo sheekha qudhiisaa soo wada markaa saasaa lagu daynayaa uma jeedee waxaa ujeeddadiisu ay tahay un sida muuqatee daahirka ah yani alfaadda xadiidku waa caam markii hore rasuulku u wada camimay marka cumuumkaa wixii nasku soo reeb unbaa laga soo reebaya wixii kale lama soo reebi karaa macnu noqonaya waay الرابعة مسألة أفراد أن الرؤية تفك بالكلام الحق هذا الحق الله يسكتفا الله يسكتفا من العين إيش الله يسكت في والحمة قنيد ليس من ذلك أي ليس مما نهي عنه وحل يسدي ذلك مدمعه هذا الحق الله يسكتفاه baadilkii baa baxayo didkiisu waa baadilo hadal baadila la yskuma tufi karo waxaa kaloon la ysku tufi karin hadalka majhuulka ah in la garanayn xaq iyo baadil wuxuu yahay waxaa la ysku tufayaa waa inuu yahay wax macnihiisu oo cadi oo la garanayo macruufulmacnaa ah weliba macnaha laga gartayna macnaha saxa oo aan sharciga khilaafsanayn waa inuu yahay ishiyo qaniyadana kuma gaar aha ee way kusii fiican tahay uune xanuunada kalena waa la iskaga tufi karaa waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam habeenkii markuu sii seexanayo inuu maaragtay isku akhriyi jiray qur-aanka waa inaga garanayna sida waxa weeya labada qulaacuudi iyo qulhuwallah iyo intuu isku akhriyo inuu jidhkiisa marin jiray waay iyadoo qaniyana aanay jirin ilaa aanay markaa jirin alkhaamisa masalada shaga shanaad ana tamiimata qardhaastu idaa kaanat min alqur'aani qur'aan hadday tahay waqad ikhtalafa alculamaau culimadu way isku khilaafeen hal hiya min dalik kaa laysu diiday ee shirkigaa miyay ka mid tahay awlaa mise waa maya sida saxda ahina waa maxay ya waa inay ka mid tahay waxa laysu diiday xataa hadday qardhaastu qur-aan ku qoran yahay laa yajuus limaada ya ikhwaan limaada maxaanay u bannaanayn aye arrimahaynu sheegna tiriya de koow licumuumi ladila wax daliilo wax ka soo rebaya miyaa la hayaa waay laba saddan lidariica iyadoo wadadaa sharku ka soo geli lahaba la awdayo waayo haddii tan qur-aanka la furo tii kalena hee way soo gelaysa kuwii sharwadeenka ahaa ee shaydaan maroolayaashii waxaa ku shaqaysan jirayna waxaa laga yaabaa inay markaa halkaa fursad ka helaan markaa albaabkaba ka xidh waa laba waa saddex ya qur-aankiina waxaa ugu sugan ihaana ugu sugan iyo bahdilaad waa tan markaa meel walba lagu xidhay saxaabadana hee kamay sugnaan waxaa kaloo suuragala sunnadii ruqyada ee markaa soo aroortay inay meesha ka saartee mashruuca ahayd adigu markaa umuurta noocaasa darteed ma bannaana xataa ta qur-aanka ah laakiin halkaa waxaa baraarujin mudan haddii qofku waxa weeyaan uu maaragtay qur-aan xidho la odhan maayo shirki buu sameeyey oo waxaan maaragtay qardhaastan aad xidhanta waa shirki la odhan maayo mar haddii qur-aanun uu ku qoran yahay lama odhanayo de soo ma aragtid taana ahlucilmigu way baraarujiyeen qaar markaa shirku un ka wada cabirayna way jiraan iyagoo raacaya cumuumka adilada hase ahaatee qofku isagoo qur-aan xidhan mar bay shirki noqon kartaa bay culimadu yidhahdeen waa masale muhiima mar baa isagoo qofku qur-aan xidhan shirki ay noqon karta markaasi waa goorma waa markaanu qofku qur-aankan uu xidhan yahay qalbiga ku hayn inuu qur-aankan uu sabab ka dhigto oo maaragtay ilaahay ku daweeyey sababtiisa ee xidhnaantan qofku uu qalbiga ku hayo tacliiqa qudhiisa iyo xidhnaanta waxbaad xidhatay soo ma aha ha xidhnaantun buu qofku qalbiga ku hayaa iigu dhan mar haddaan wax xidhanay waan ku bogsan doonaa ka haddii qofku tacliiqa uu qalbiga ku qabto ta noocaasi waxa weeye waa shirkun asqarkii bay soo gelaysa laakiin hadduu qur-aankii qalbiga ku hayo xidhan yahayna shirki noqon maysa ma muxaram baa mise maaha sida raajixa iyaduna waa muxaram umuurta iyadoo la eegayo qur-aankana in sidan la isugu daweeyaa yani mid maaragtay cad maaha oo may soo aroorin asaadisa ana tacliiqa alawtaari cadhigyada qaansooyinka in laga lagu xidho cala dawaabi xoolaha lagu xidho can ilcayni isha lagaga xidha min daalika waxay ka mid tahay waxyaabaha la ysu diiday waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray in munkarkaa la suuliyo oo laga jaro ciddii samaysayna wuu u goodiyey fa ina muxamadan barii'un minhu asaabica alwaciidu shadiidu waa goodiga daran ee calaamad cid loo sheegay tacallaqa iska laalaadisa wataran xadhi qaanso waayo fa ina muxamadan barii'un minhu baa layidhi athaamina fadlu hawaabi man cidi hawaabkeeda iyo ajarkeedu waa fadliga uu leeyahay ciddaas oo qadaca jarta tamiimatan qarnaas ka jarta min insaanin hadalkaas ciid ibnu jubayr baa markaa laga qaadanaya calaa kulli xaal hadalkaasi haddii uu ka sugnaado qudheeda dee waa hadal taabici hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma aha hadalkii saxaabadana ma aha markaa sida raajixaana xujo noqon maayo waay hase ahaatee haddii ay maaragtay kuu suuro gasho qof qarnaas xidhan inaad qarnaasi ka jarto oo munkarkaa aada zuuliso ilaahay dartiina ay kaa tahay taasi shaki male inaad ajar iyo abaal ku helayso waayo inkaarulmunkar iyo isaalatulmunkar waxay ka mid tahay daacaadka ilaahay loogu dhowaado ataasica masalada sagaalaad ana kalaama ibraahima hadalka ibraahim ibnu yaziid annakhaci laa yukhaalifu ma khilaafayo maa taqadama waxaa inoo soo hormaray oo min alikhtilaafi iskhilaafa ka hor iman maayo lianna muraadahu maxaa yeelay cidda uu u jeedaa ee uu leeyahay qarnaasaa way wada diidi jireen asxaabu cabdillahi bni mascuud waa ardaydii cabdillahi bni mascuud marka ardayda cabdillahi bni mascuud iyagu qarnaasaa way wada diidanaayeen laakiin salafkii kale inay isku khilaafeen taasi diidi maysa buu leeyahay oo macni markuu leeyahay kaanuu saxaabadii uma jeedo ee cidduu u jeedaa waa ardaydii cabdillahi bni mascuud weeye ardayda cabdillahi bni mascuudna waxay ahaan reer kuufo oo waa raggii rag ahaa ee taabiciinta akhyaartooda iyo kuufa deganaan jiray cilmiga iyo istimbaadka kitaabka iyo sunnada iyo xadiidka rasuulkana aada bay u faafiyeen rag lagu soo hirtaanay ahayn oo cajiib ah waxaa ka mid ahaa alaswad waxaa ka mid ahaa calqama ibnu qays الربيع بن خثيم عبيدة خثيم عبيدة السلماني مسروق أبو وائل way fara badnaayeen oo raggii rag ahaa ee cilmiga soo xambaaray ayay ahaayeen markaa wuxuu inoo tilmaamay dhammaantood inay qardhaasaha wada diidi jireen oo markaa ay wada inkiri jireen waayahay halkaasuu baabkana ku dhan yahay halkaasaynu ku daynaynaa khulaasadu waxay tahay uun war bal qardhaasaha in la diido waxaa loo hayaa axaadiidtii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam waxaa loo hayaa aahaartii saxaabada waxaa loo hayaa tii taabiciinta waxaa loo hayaa tii culimada sadar baa loo hayaa sadare bal ninka banaynaya le waa jaa-is wuxuu ku banaynaya ha keeno weligii hadduu jiro oo ilaa cira ka soo baxaysana ma keeni karo sida awgeed dadka caamada ah ee aan waxba garanahayn in lagu dawakiyo ma aha waxaan daliilahayn in lagu dawakiyo maaha waxaan idiin sheegaya dad badan arrintaasi ictiqaadiya inay wax saxa u arkaan kama aha dad badan waxay u tahay shaqo shaqay u tahay way ku gabraartaan nolol maalmeedkii halka ka raadiyaan waxaanay ugu daran tahay qofka marka nolol maalmeedku uu ka galo meel muxaram ah bale shirki ah marka uu qofku ka galo ayay ugu darantahay ka haddii adeer aada shaqo doonayso dee waxyaaba badan baa laga shaqeeya shaqo tagoodadow oo waxa weeye waxyaabahaa kuu bannaan ul ka shaqayso dadkana ha lumin oo shirkiyaad iyo khuraafa ha u horseedin adiguna waxa weeye naftaada ciqaabka ilaahay iyo cadhadiisa dabadda ha u dhigin ilaahay ka cabso wixii aan daliilahayn ka baxa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك